dabaylo xoogan oo ka bilaabmay gobolka jubbada hoose ayaa waxyeelo soo gaarsiiyay qoysaskii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee kenya waxaanay dabayluhu ay burburiyeen in ka badan lixdan guri oo ay dadkaasi deganaayeen oo qaarkood ay bacad bacad kusoo rogmaday waxaana arrintaasi ka jawaabay oo gurmud u sameeyey maamulka degmada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad dabaylahan oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada kismaayo gaar ahaana kuwa barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ee dhadhaab ayaa waxa ay sababeen in ay dumiyaan guryo ka badan lixdan guri kuwaas oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylaha uu aad u xooganaa awgeed sidoo kale dabaylaha ayaa burburiyey guryo aad u tiro badan oo halkaasi ku yaalay maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo oo ka jawaabaya dhibaatada dadkaasi gaartay ayaa halkaasi gaarsiiyey agabyo kala duwan gaar ahaana gaadiidka cagafcagafta kuwaas oo halka kasoo daldalaya carada qarisay guud ahaanba guryaha ay degan yihiin dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ee degan mid ka mid a xaafadaha magaalada kismaayo guddoomiyaha xaafadda dadkan la dejiyey ee ka soo laabtay xeryaha kenya mahad maxamed xasan ayaa ugu horrayntii ka warbixiyey dhibaatada dadkan gaartay maanta tan waxaan joognaa xaafadda midnimo qayb xaafadda iyadoo ka mid ah midnimo waa musiibo rabaani ah xag ilaah ka timid dhacday guryo maxay ahday dhowr oo fara badan ilaa ugu yaraan lixdan guri bay musiibadu ay saamaysay oo laga barankacay oo laga guuray haddaan la deganayn maamulka dowladda hoose way mahadsan yihiin maxay ahayde waan u cawannay cabashadaydu aan gudbinay ilaa shalay ilaa daraad ilaa maanta aynala taagan yihiin aad baan ugu mahad celinaynaa
guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada kismaayo rashiid cabdi maduulow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii maamulka degmada ee dadkan u gurmaday ayaa ka warramaya baaxadda intay la eg tahay dadkan ay dhibaatadu gaarsiiyeen isbeddelka cimilada iyo dabaylaha xooggan ee ku dhuftay goobaha ay ka degan yihiin magaalada kismaayo waxaan joognaa xaafadda midnimo ee ay u badnaayeen dadka maaragtay ee ka soo laabtay xeryaha dhadhaab ee kenya waxaa ilaa shalay aan isaga soo daba laabanaynay nasiibo maaragtay iska rabaani ah oo dabaysha ay keentay waxaa duugmay xaafadda qayb ka mid ah oo hadda laga barikacay lagana cabsi qaba inay dumaan guryahoo dhan inay dumaan oo ay ku habsadaan bacaadkaas halkaa maamulka degmada oo maaragtay uu hogaaminaya guddoomiyaha degmada ayaa waxaan dalabnay gaadiid ayaa waxaan ku dalabnay in lagu keeno dhir sidii aan uga badbaadin lahayn inta dambe in bacaadkaas ay xoogaa reebtaan halkaas waxaa keenay inay bacaadkaa uu sidaa dadku u galo waxaa la jaray dhirtii nawaaxigan ahayd oo buuraha ku tiilay ayaa la jaray dad oo basiibaaley ah oo inkaar ilaahay ku riday oo boosas baan samaysanaynaa le ayaa sidaa sameeyey waxaa soo kacay marka bacaadkii oo dhan guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sheegay in dowladda hoose ay u gurmanayso dadkaasi islamar ahaantaana loo baahan yahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo in dadkaasi gurmad ay u fidiyaan si loo badbaadiyo guryahooda oo bacaad uu ku soo rogmaday dabaylo xooggan oo ka jira magaalada kismaayo awgeed maamulka dowladda hoose soo gudanaya waajibaadka dastuuriga ahaa iyo uturidda dadkiisa iyo adeegidda dadka waxaanu saag halkaan ugu nimi ilaa shalayba wuxuu ayuu yimi aan isaga soo dabaka noqonayno inaannu xal u helno laakiin runtii waa naga ballaaran yihi waa wax ballaaran weeye oo xoog badan oo kharash badan u baahan oo xoog badan caqli u baahan maadaama sidaa tahay annagu haddee runtigaan dhiisha isaga dhigayno laakiin dadka soomaaliyeed meel walba ha joogaan gaar ahaan dadka reer jubbaland iyo cid kasta oo hay-adaha deeqda bixiya cid kasta oo wax ku taaranaysa oo sadaqo rabta waxaan ka codsanay inay nagala qayb qaataan ganacsatadu siiba inay hawshaas ka qayb qaataan shidaalka bixiyaan baabuurka soo diraan qof walba oo iskaa waxu qabta uga qayb qaato isbeddelka cimilada oo si weyn looga dareemay magaalada kismaayo ismar ahaantaana dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ahi ee barakacayaasha ahi iyo sidoo kale dadkii dhowaantan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana ay sababeen dabaylahaasi in guryo aad u tiro badan ay duugmaan oo bacaad uu ku soo rogmado aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo